bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee subaxnimada sabtida ah idaacadda dalsan idinhayso qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo sheegtay tirada dadka abaaruhu ku barakacay ee ku naba jibaaratay gudaha dalka soomaaliya hay-adda lacagta adduunka imfta oo sheegtay inay joojinay joojin doonto ama ay jari doonto mushaaraadka ciidamada soomaaliya haddii doorashadu ay dhaafto bisha may ee foodday lagu soo haysaa shacabka ku nool dagaalo hoos yimaado gobolka sool oo codsaday in gargaar deg deg ah lala soo gaaro ciidamada booliiska maamulka gobolka cayn oo ka warbixi howlgal ciidamada ay kusoo qabteen waxyaabaha maanka duuriya ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafad ay ka kooban tahay magaaladaasi akhbaaraadka dibaddana midooda yurub iyo weli madaxda wadamada afrika qaarkood ayaa kulan ku yeelan doona caasimada dalka biljamka ee brussels
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystaan kusoo dhawaada warkaa dhamaystiran qaramada midoo ayaa sheegtay in tirada dadka iyagu barakacayaasha islamarkaana ay dadku abaaruhu ay saameeyeen ay sare u sii kacday kadib markii warbixin ay soo saartay hadda qaramada u qaabashan dhinaca bani-aadinimada iyo sidoo kale qaxootiga ayaa sheegtay in tirada dadka iyagu abaaruhu ay saameynta baan ku yeelatay gudaha dalka soomaaliya ay sare u kacday iyadoo sheegtay in tiradii hore ay sare uga kacday boqolkiiba toban marka loo eego dadka abaaruhu ay saameeyeen kuseel gudaha dalka soomaaliya warka qoraalka ay soo saartay hay-adda qaramadu u qaabashan dhinaca qaxootiga iyo weliba sidoo kale dhinaca gargaarka ayaa sheegtay bani-aadinimada in gudaha dalka soomaaliya xaalada dadka barakacayaasha iyo abaaruhu ay saameynta baan ay ku yeesheen ay tahay mid aada u sii kordhaysa waxaana sidoo kale sheegtay dadka intooda badan iyagu ay ka hayaamayaan gudaha dalka islamarkaana ay gaarayeen qaybo ka mid wadamada dariskala halka kuwo kalena ay sheegtay inay ku barakaceen isla gudaha dalka waxaana ay sheegtay loo baahan yahay in gargaar deg deg ah lala gaaro dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen waxyeeladu raadadka ay ku reebay uu ku reebay abaarihii baana ee ka jiray gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay in loo baahan yahay in lacag gaaraysa lacag loogu talagalay dadkan abaaruhu ay saameeyeen lagu gargaaro waxaana sidoo kale ay tabaxday in qaramada midoobay door ay ka qaadan doonto sidii dadkana dibudejini loogu samaynaysa markaana gargaar deg deg ah loo gaarsiin lahaa qaramidooda ay sheegtay inay dhawaantan ay bilaabi doonto gargaar la gaarsiinaya dadku iyagu ay dhibaatooyinku ay ka soo gaareen abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya hay-adda lacagta adduunka imfta ayaa sheegtay in gebi ahaanba ay jari doonto mushaaraadka ay siiso ciidamada dowladda haddii doorashooyinka la wado ay dhaafaan waqtigii loogu talagalay iyadoo ay sheegtay inay tahay bisha may dhammaan markii laisku soo daro ka madaxtinimada madaxda kan aan iraahda madaxweynaha lagu dooranayo inay dhaafto bishaasi may warkan qoraalka ay soo saartay hay-adda lacagta adduunka i m f ayaa sheegtay inay iyadu ay qundaraynayso madaxda dowladda soomaaliya weliba qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalku inay iyagu ay u istaagaan sidii loo aan loo gaarsiin waqtigii ay sheegtay barnaamijkan i m f ta waxay taageero u maalgelisaa dhinaca mashaariicda iyo weliba mushaaraadka ciidamada iyo weliba adeegyada kala duwan muhiimka soomaaliya ayaa dhici doonaa bisha may sanadkan waxaana ay sheegteen arrintaasi iyadoo quldaraynayso in laga gaarsiiyo arrinta hay-adda i m f ayaa sheegtay haddii ay jiraan dib u dhac kala u yimaada doorashada soomaaliya adkaan doonto in la cusboonaysiiyo barnaamijkeeda ku aadan howlaha la xihiira mushaarsiinta ciidamada dowladda inkastoo bisha may ay ku egtaa qandaraaska hay-adda i m f ay siiso ciidamada dowladda mushaaraadka ay waxaana sidoo kale soomaaliya ay wajihi doonto bay tiri xaalad dhaqaalo xumo adag haddii iyadu ay bisha may dowladdu ay dhaafsiiso weliba guddiga doorashooyinka doorashooyinka ugu dambeeya dhinaca madaxtinimada soomaaliya barnaamijkan ayaa toos u dhammaanaya haddii ay sii jiray dowladda cusub ee soomaaliya ka dhalata ka hor toddobiyo tobanka may ayay tiri haweeneyda lagu magacaabo loora jaramiil oo ah madaxa hay-adda i m f ee soomaaliya waxay sheegtay soomaaliya ay filayso boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar lagu taageeray miisaaniyadda sanadkii hore balse keliya ay heshay soddon iyo sideed milyan sababo la xiriira dibudhacyada doorashooyinka i m f bangiga ayaa sheegtay inay hafin doonto dadaalka soomaaliya gancafinta ah sida ku cad heshiiskii labada kun iyo labaatanka ay saxeena bangiga adduunka i m f ee deynta soomaaliya laga dhigay saddex dhibic toddoba milyan u dhigata lixdan iyo saddex boqolkiiba waxaana sidoo kale ay sheegtay in haddii barnaamijkeeda i m f ta ay soomaaliya ku taakuraynayso bisha may aysan dowlad rasmi ah waddankaise ka dhalan aan la cusboonaysiin doonin barnaamijkeeda hay-ad mushaaraadka ay ku siiso ciidamada dowladda ee soomaaliya taliska ciidanka ah ee weliba kan maamulka gobolka cayn ayaa sheegay in howlgallo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay ku soo qabteen rag iyagu isticmaalaya waxyaaba maanka duura islamarkaana ka ganacsanayay howlgalkan hogaaminaya taliyaha qeybta booliiska gobolkaasi maamulka puntland ayaa sheegay in iyagu ay doonayn wax badan ay ka qaban doonaan xaaladaha inta badan dadku ay sheegeen in ay dhibaatooyin xagga ama ay ku hayaan isticmaalka muqaadaraadka iyo weliba sidoo kale iibsigiisa oo inta badan kusoo badanay qaybo ka mid ah gobolka waa kan taliyaha ciidanka oo arrimahaasi oo dhan faahfaahinaya iya ayaa sidoo kale sheegay in iyagu ay ku raajoogaan raggii ka dambeeyey weerarkan saddexda jeer ay kusoo qaadeen ciidanka booliiska waxaana sidoo kale uu sheegay in iyagu ay soo qabteen qaar ka mid a raggii weerarka geystay shacabka ku nool degaan hoos yimaada gobolka sool ayaa codsan in lala gaaro gargaar deg dega dadka iyagu soo gaaray qaybo ka mid a degaano hoos yimaada gobolkaasi shacabkan ayaa sheegay in dad inta badan ka yimaad degaano kala duwan ee puntland ay soo gaareen gobolkaasi islamarkaana kasoo cararay abaaro ka jira degaanadaasi way ku ciriiriyan yihiin khaasan xoolaha meesha jooga ma wada qaadi karaani fiiga khaasan biyaha haddii la waayo nolol waa la waayay biyahaasaanu daryeelidooda jecel lahay boqolkiiba sagaashan in loo tixgeliyo deegaanka waxaa ka jira biyola-aan baahsan iyadoo ay biyola'aantaas isugu jirto mid dad iyo mid duuyo waxaa jira iyadoo laysu soo guuray walaalahayo oo soo hayaamay oo mudug oo nugaal karkaar meel kasta ay jireen isaga yimi marka biyola'aanta waxaa macnaha anigu labadan caawiladan xaafadda saaka ula arooray waan dhaamiyey meel laasa oo marka hore kala fahaan jirtay laaskii fashri way gudhay laaskii baa la aadaa dad iyo dunya waa lala aadaa labadan caawilood hadda midna waan soo dhaamiyey midna waad arkaysaan waa tan marka ilaahay baa mahadle laakiinse biyola'aanta waxaa markhaanti ka ah caagilaha aan hadda waa duhur weeye hadda waa kowdii way dhaaftay saakana xilligii xoolo dareer sagaalkii iyadoo aanay dhicin baan guriga tegin haddaan keeno camal kale ma lahayn
marka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana kulan ayaa lagu wadaa magaalada bruselis caasimada dalka beljamka ayna isugu yimaadaan inta badan afartan dan oo midooda afrika iyo weliba qaar ka mida waddamada yurubta isagoona kulankaasi looga hadli doono arrimaha midabta koorka iyo weliba ibgeynta oo wadamada qaarka yurub ay ku eediyeen afrika in arrintaasi ku kacday xilligii adoonsiga waxaana la filaya afartan ka mida madaxda afrikaanka ay ku wajahayeen caasimada beljamka ay la kulmaan labiyo labaatan hogaamiye midooda afrika madaxweyneyaasha hay-adaha midooda afrika ururka midooda afrika oo ka kooban shan iyo konton waddan qaaradda afrika inkasta oo wadamo ka tirsan qaaradda afrika ay ka dhaceen angalaabyo militari hel iyagu haatan la joojiyey xubinimadii midooda afrika wagaaraha dalka etoobiya abiy axmed ay ka qayb galay kulankaasi midooda afrika ay weliba midooda yurub waxaa maamula ururada wadadeed ay ku jiraan baarlamaanka ban africa ee weliba maxkamadaha caalamiga ee weliba ee midooda afrika madaxeedka wadajirka ayaa fursad ogaadeen u siin doona labadii sano lasoo dhaafay in la furo bog cusub oo si wax looga qabto caqabadaha joogsan markaana isbeddel cimilada xilliga toorguurka tamarta iyo horumar waara oo ay taabashada dhinaca dhaqaalaha cudurka covid nka saameyn baanu ku yeeshay cudurkaasi dhaqaalihii qaaradda afrika gudaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel